بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga al andalus marka laga reebo maalinimada jimcaha maanta barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa isdaarkii dukumentariga ahaa ee soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee diiradda saarayey konton sanno kadib dilkii culimmada maxaa iska beddelay xaaladda dalka soomaaliya isdaarkaas oo faaqidaya shuhadadii dacwada iyo culimmadii loo dilay difaaca qur-aanka kariimka
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
hoyalaay hoyalaay hoyalaay hoye hoyalaay hoyalaay hoyalaay hoyala hoye hoyalaay hoyalaay hoye
sanadku waa kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii wuxuu dalku lugaha la galay gugii lixaad ee xukunka militariga kaas oo uu madax ka ahaa maxamed siyaad barre iyo golihiisa sare ee gacaanka gubaya mooyaano inkastoo shan iyo toban sano laga joogay madax bannaanidii maqaarsaarka ahayd ee lagu maaweelinayay ummadda soomaaliyeed haddana maamulka dalka wax badan kama duwanayn nidaamkii gumaystaha ee ku asteysnaa diinla dirir fisqi iyo ku dayashada gaalada reer galbeedka guyaaliya guyaal badan waxaan gudubu dhowraayay gujaraagtay iyo ciil waxaan hoos ugu canaayay gofadhiga habeenimo waxaan cadhow la gaylaamay markay gaadhay goortiiyan rabay talada goynteeda gula nagama yeelemiya gala waxay sheegeen waxay ahayd xilli diinta islaamka magaca iyo muuqaalka sare mooye laga ilaaliyey gebi ahaanba kaalintii ay ku lahayd nolosha laguna koobay oo keliya masaajidda iyo maxfilada meherka ku dhaqanka shareecada ayaa loo arkayey dib u dhac iyo arrin aan la jaan qaadi karin casriga cusub iyo siyaasadaha dunida ka jira sidaas daraaddeedna ay lama horaan noqotay in habdhaqanka horumarka iyo hanaanka dowladnimo ee casriga ah looga daydo dowladaha reer galbeedka
garasha loo yeelin haddaan la is horta xilligii dowladdii kacaanka maxamed siyaad bare xaalad xunoo aan laga sheekayn karin ayuu dalka ku jiray sida shuciyadda dadka loo barahayey heer la gaarsiiyey in lagu murmo ilaahay ma jiraan mase waa jiro koonkan waxaan noloshaan iyo cirkaan iyo dhulkaan eh, cidima samayne dabeeci weeye ayaa haddee lagu run yahay lagu murmi jiray waxaasaa haddee lagu run yahay dhibaato badan baa jirtay orientation ayaa la furay meel walba laga furay iyo xaafad walba dadka maaragtay saasaa lagu marin habaamin jiray inaan hadeele diinta lala diriiri jiray si toosa ayaa shareecada islaamka loola diriiri jiray oo lama ogolayn guryaha ciidan guulwado la yihaaha ku wareegi jiray dadka guryaha jooga xoog baa loo soo kaxayn jiray orientationkan la geyn jiray
xijaabka sharcigaa la diiday gabdhaha xijaabkoo loo diiday ola fiirsada masaladaasi waxaa laga yaabaa hadda meel kasta gabdhihii baa xijaab wata dadku inaysan dareemayn laakiin gabadha xijaab soo qaadata waa lagu orin jiray xijaabka laguu sheegayana waa khimaar ilaa intaas xabadkaasi uu yahay waa lagu orin jiray duruustii masaajidda ka socotay ayaa la diiday xabsiyada lagu guri jiray waxaana go'aan la soo saaray ah qof masjid ka istaagi kara ama darsi akhrin kara ma jiro ilaa uu warqad ka haysto wasaaradda ee arrimaha diinta guuleed waa inuu warqad soo siiyo si kale ma arkaysaa waa waxaan dhaqan soomaali u ahayn aysan garan jirin waay caqiidadii baa lala dagaalamay oo asalka u ahayd ummaddan laa ilaha illa maxamud rasuulullahi baa lala dagaalamay mabda'a ilxaadiga ah oo alla inkirka amaariiska ah ayaa jiilkii soo koreeyey lagu ababinaya si islaamka loo jiri siibo waxaa asnaam looga dhigay dadkoo dhan shanta golaha sare ee kacaanka ayaa sawiradooda meel waliba la soo saaray wiirteeyey gadaafad uu halkaynagaga timi
waxay ahayd mashruuc shuuciyiinta ay wataan maadooyin baa jira kacaanka la yidhahdo dadka lagu barayo si aysan diin iyo qur-aan iyo muxaadaro iyo masaajid iyo aysan u qaadanin waxa looga hadlaana waxay ahayd kacaanka iyo shuuciyadda iyo liningarad iyo maaragtay markis iyo linin iyo iyo noolowsiyaad iyo hiiska caanka guulowsiyaad aabihii garashada geyiga yarow iyo waxaas africa la qaadi jiray
kana waxa weeye daalasiyaal aabbaha aan jecelnahay oo angel kan waxa weeye mark weeye jaalla mark kana waxa weeye daalasiyaal aabbaha aan jecelnahay oo midkan waxa weeye waa lina
gubatay taariikhe
kadib dhowr sano oo ummadda soomaaliyeed laga tirtirayay diintooda iyo dhaqankooda laguna abaabiyey aragtiyada ilxaadka iyo alladiidka wuxuu sannadkii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii noqday sannad loo asteeyey in lagu hubiyo heerka uu marayo dhalinrogga bulshada iyo bisaylka ay ka gaareen casharada gaalada ee lagu soo shubayey
waa wax soo go'ay wax laga sheekayn kara ma ahayn fasaadku waxaad arkaysaa qoraxda marka ay sii gaabato ama dhacayso hoteel shabeelle oo kale meesha la yihahdo magaalada xudunteeda yay baabuurtu isdaba dhiganayaan gabdhuhuna sab soo gelaya maqribkaas barqada dadka wada jeedo baa zina meeshaas gabadhuu rabuu leeyahay saf bay ku jiraan gabdhihi baabuurtuna saf bay ku jirta santarkii magaalada dullignimada halkaasi gaartay hoteelada waxay gaartay balaayadu in la yidhaahdo balaayada waxay gaartay in la yidhaahdo raadayaasha aad ka dhegaysato caawa iyo cawayska jubba caawa iyo cawayska mataqaanaa curuba gabdhahaas toddobiyo toban sano wixii ka hooseeya waa lacag la-aan baa laleh idacadaa laga sheegay kuwa yaryaro curdanka maarta iyaga lacag laga qaadi mayo laakiin hadday weyn tahay waa lacag gaal cad baa soo gelaya sidii makulaal hilma u tuurta weliga soo kuma yacaan tabtaasi gabdhuu wayacayaan gaalo farxumada meeshaa ka jirta waad ka naxaysa caro allaa ka dhacday meesha
dadkii marka waa la qaybiyey qoyskii marka waa baaba'ay muxuu ku baaba'ay odaygii ururada shaqaalaha lagu daray islaantii hooyooyinka ka tirsanta wiilkii guuladayaasha lagu daray gabadhii ma garanaysa ama wiilkii ururka dhallinyaradii guuladayaasha labada mid baa la kala raacinhaya kuwa yaryaraan ubaxa kacaanka loo bixiyey ummaddii marka waxa weye tafkiik baa ku dhacay marka waxaa laga yaabaa qoyskii wax sadaaro ah iyo maamula ma leh islaantuna waa dhaqaaqada rotationka tagta odaguna waa baxaa haddii guriga la isugu yimaado odagu ma canaanan karo ma dhihi karo war qoyskii aaway islaantii u talin leh ma hayo gabadhii waxaa weeyaan dhalinyaro iska dhex gashay ama guulayaasha ka tirsanta ama urka dhallinyarada gashay ilmi yararka waxa kacanka walid marka waxay ahayd runtii fikrad aad u khatar badan oo tafkiik ku samaysay qoyska ilaa ay soomaalida soo gaarsiisay heer qoysku isku kalsoonaan waayo oo qoysku kala shakiyo oo kala baqo oo odagu hadduu islaanta canaanto waxay tegaysaa rotationkay tegaysaa waxay leedahay waa kacandiid waa la xirayaa wuxuu ahaa ficil buu ahaa ummadda loo tusinayay hantiwadaagga macnihiisa oo ah dadku inaanay diin lahayn wax xukumaya aysan jirin nidaam isku celiya aysan jirin kala dambayn aysan jirin bes ay yihiin dad shahwadooda iyo danahooda u shaqaysta marka wuxuu ahaa fasaad weyn fankaa la bari jiray waxaa la bari jiray heesaha la bari jiray yacni runtii waxay ahayd meelo markii aad tagto aad is leedahay war meesh waxani maxay yihiin ummaddani maxay ka samaysan tahay
gabdhaha iskuulka dhiganhaya waa inuu madaxu u qaawan yahay waa inay surweel qabaan gabadhii diida oo damcada inay is-asturtana jaamacadda iyo iskuullada waa laga cayrin jiray horumar baa loo arkayey ilbaxnimo haddii liho dadka aan baararka tagin dadka haddii aan qamriga cabin maaragtay reer baadiyanimaa le haddii laguranyahay loo arki jiray waxaa iska jira hoteelo waaweyn oo lagu tunto sida hadda sheegaysa curub oo kale markaasaa la dhisa waa cusbaa limacluumiin curuba wuxuu ku dheganaa oo qarka kusaa loogu talagalay masaajidkii la xiraya ee arbaca rukun ayuu geeska ka saarnaa arbaca rukunna waa la xiray shiikhi waa laga joojiyey halkaasna waxaa ka bilowday fisqii kalaabka curuba iyo jubba iyo halkaasi markaa ka bilaabatay
waa maxay magaca hoteelkan
waxaa la dhahaa hotel curuba wuxuu ahaa hotel aad u wanaagsan wuxuu lahaa meel lagu caweeyo waxaana ku tuman jiray rag iyo dumar waxaana lagu cabi jiray khamriga muqdisho miyaa xilligaas laga heli jiray meel lagu tunto haa khamriga xitaa waa laga heli jiray meel kasta ayuu iska yaalay laakiin arrintaas way adag tahay in la qaato sababtoo ah maanta dumarka badankood xijaab ayay xirtaan wayna indhashareeran yihiin
haa dalka maanta isbeddel ayaa ku yimid laakiin xilligaas xaaladdu sidan way ka duwaneed anigoo dhallinyaro ah ayaan hoteelkan tumasho u imaan jiray hadda laakiin islaamiyiintu ma oggola waxaan dad dookhle ma ahan mana fahmayaan dhadhanka nolosha
waxaa dal iyo dibad laga abaabulay ururo iyo shakhsiyaad kala duwan oo loo igmaday inay weerar qayaxan ku qaadaan diinta islaamka waxaana cadaadis iyo caburin la saaray masaajidda mucalimiinta dugsiyada iyo muslimaadka xijaaban waxaa intaas sii dheeraa in dalka laga hirgeliyey xeerar iyo shuruucyo si toosa liddi ku ah diinta islaamka waxaana xeerarkaas ka mid ahaa xeerka qoyska ee qalinka lagu duugay koob iyo tobankii bishii janaayo kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii
xeerka qoyska ma ahayn wax ku kooban soomaalida wuxuu ka mid ahaa weerar maskaxeed iyo fikreed si guud loogu soo qaado caalamka islaamka wuxuuna ka soo bilowday tunisiya oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey qaanuunkii la odhan jiray axwaalu shakhsiya wuxuu soo maray maqrib masar suuriya iyo waddamo kaloo carbeed iyo dowladda islaam ka mid ah ujeedku wuxuu ahaa ujeeddadiisuna waxay ahayd in dowladaha reer galbeedka iyo waddamada gaalada leeska gado loona muujiyo in muslimiintu ay ka baxeen diintoodii sida iyaguba waa kufaarte ama gaaladee ay ugu kufriyeen kiniisadooda annaga as a muslim state oo dal maskiinoo soo koraayo dabcan dal galbeed ama shuuci tallaabaday qaadeen annaga ma qaadi karin laakiin waa isku daynay waan ku dayanay ururka haweenka markaa waxaa jiri jirta shirar aan aadno moscow new york meel walbo united nation ba waxay markaa soo saartay baaq waxay ku magacaawday sanadka toddobaatan kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii international womens year sanadkii caalamiga ahaa ee haweenka adduunka oo la simaaya dowlad walba iyo urur walba oo haween yacni waxaan ahayn sponsor by the united nation waxaan ahayn dad la wato sax oo ka tirsaneyd marka united nation waxaan dhahnay ilaa ilaa waa in maaragtay la hirgeliyaa sharciga wasaaradda cadaaladdaa wadatay mar baa allay leehay cureej iyo annaga noola yeeray iyo nuurto xaaji xasan allah u naxariiste maxaa ka qabtiin baana layiri aniga oo maryan macalin iyo nuurta oo jaamacadda loog sharciga barta ayaa waxay yidhaheen waa idinka gabdhihiiyo weligiin ka hataadli jireen soomaali womens movement ahaaye sharci qoys baa wasaaradda garsoorka iyo arrimuhu diidta wadaa ima ka warqabtaa qaanuunku wuxuu ka koobnaa afar baaboo waaweyn intaan ka xasuusto baab wuxuu ka hadlahayay guurka da-da guurka iyo wax kasto iyo dalaaqa sababihiisa iyo tacadud oo iyo tacadadu zawjaadka goormuu ninku naaga badan guursan kara mid ka badan guursan karaa iyo xadaanad waxaa layidhaha xadaanada dhalaanka caruurta yaryarka hadday labadii qof isra caruurta yaryar sidii leelehay qodob dambaa waxaa ku jira almiraad waxaad ogaataa wakhtigaas sharcigaas soo baxayo annagu ma aanan haysanin dowlad ku dhisan nidaam islaami ah dowlad ishtiraakiya ku dhisan baan samaynayn yaan ku jirnay nidaam kow wadanka khamrada layska orgaraa dacaaradaa iska jirtay meel walba liiday iyo wakti baxdan baa ka socday khamradaa dowladdu canshuurta ka qaadan jirtay marka dadka dadka baarkood marka markay dilo wax tuug gacanka goynayni maanan arkaynin qur-aankuna waa sheegaya ya inaad gacanta laga gooyo marka lama dabaqli jirin waxa arkaanta islaamku ay dhahayso amuurahaas lama dabaqli jirin haweenka toodaa la daba kacay moogiya waxyaalo badan ma ahay dowladda qaanuunada kale oo islaamiga ah wadaadadu saasma ka qayli jirin xoog uguma qaylin
ragga iyo dumarku waa sanan yihiin xeerka qoyska ilaa ay gabari ka tiri soomaaliyada gole ku yiilay mataqaanaa wardhiigley anoo gala maqribka hormaraya ay ku tiri waxaa ma hadlahay tiri towladda oo mar hadday naga reebtay ilaah baa yidhi wax la yidhaahda iyo wadaad baa yidhi mar hadday naga reebtay ma masabidayo aniga codkeedaan maqlayay samaacaddaan ka maqlayaha
stadiumka marka intaan la imaan ayaa waxaa dhacday golaha sare oo kacaanka uu maxamed siyaad hogaaminaya in la yiri war maanta dumarkii baa dabaaldega united nationna waxay soo saartay qodobo maxaan u qaban karnaa lagama fiirsan sharcigan hala aqriyo sharcigan ma hirgeli karaa yacni emotion baa maamulka dhan dalka emotion baa lagu maamulay waxaa yidhaha unbaas marayna sharcigan just like that xeerka qoyska xeerka qoyska wuxuu yimiday goobtii buu yimiday madaxweynihii iyo nimankii golaha sare kacaanka kulligood iyo golihii dowladda khudbadaa la qaatay anigaa furay personally waxaan maaragtay in yar brief yar siiyey in maaragtay sanadkan uu yahay sanadkii ururka haweenka markii dambena xasan abshir baa gadaashay qaatay oo duqa magaalada ahaa ani isaga labada dhinac baan kaga taagannahay madaxweynahana bartankeenu taagan yahay markii uu xasan abshir ku soo dhaweeyey madaxweynaha haddee stadiumkana madax mahane wax kalo meel bannaan oo muuqda ma jiro waa beri adiga wax kasta sheeg madaxweynihii khudbad buu qaatay wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn oon adduunka laga maqlin caalam alislaam annagana nagu noqotay surprise ma garatay yaab maya farxad iyo surprise wuxuu yidhi maanta wixii ka dambeeyo hadda ilaahay hay wacdaaba dambeen sheego waan ag taagnaa wuxuu yidhi maanta haweenkiibuu ammaanay wuxuu yidhi waa xubinta kacaanka maaragtay ugu firfircoon aabooyinkiibuu kondaam gareeyey wuxuu yidhi maanta wixii ka dambeeyuu yidhi wax la yidhaha nuus ma jirto ma garatay walaa rubac walaa tumun ma jirto raggii dumarka waa sameeyey waaw garoonkii dhan baa isqabsaday waxaan idin tegayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka soomaaliyeed ku xaq yihiin in halkaa isaga xaq yihiin waxaa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabadh keliya ka tago haawey aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boodaan haddii taasu dhacdo gabadha xoolihii haabeed ay koligeed leedahay ee wax kale ay ka qaadayin waxaa jir jirtay in maxaa la odhan jiray rubuc waalsulus waalkhaamis waaljini ma jirto taas labada qof waa isku mid waa isku xaq waa siman yihiin xuquuqda muxuu aha mujtamaca ama waalidkooda ay ka baxdaanna waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda soomaalida ah mana kaa hoobayso
gulufu wiirteeyey gadafad u halkay nagaga timi gogosha noo taala miyaydaan gadaal fiirinayn gubatay taariikhe waxaa muuqata xeerka qoyska cidda qortay inay si kas ah oo bareer ah u maagtay qur-aanka kariimka ah gaar ahaan suuratu nisaa sababtoo ah qodobada ugu badan ee gaalnimada xambaarsan waa qodobada kasoo horjeeda ama lidka ku ah suuratu nisaa tusaale ahaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku leeyahay lildakari midlu xadi lunhayeyn xeerka qoyska qodobka boqol konton isdilaad waxaa ku qoran in ragga iyo dumarku ay u siman yihiin dhaxalka sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku yidhi walakum nisu maa taraka aswaajukum iyo walahunna rubuc mimaa taraktum sida ku qoran xeerka qoyska qodobka boqol iyo lixdanaad waxa weeyaan haddii ninka ama naagta uu midkood dhinto inuu midka kale bar dhaxalkii qaadanayo iyadoon loo eegeynin lab iyo dhadig miduu yahayba sidoo kale alla subxaana wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa hulaatha wa rubaac oo ah in la leeyahay raggii waad guursan kartaan wixii markaa diib idiin noqda mid iyo laba iyo saddex iyo afar halka xeerka qoyska qodobkii saddex tobnaad uu qeexayo in ninku hal xaas wax ka badan uusan guursan karin iyadoo qodobo iyo shuruudo ay u xidheen aan ilaahay qur-aankiisa uusa ku dejinin subxaanahu wa tacaala sidoo kale alle subxaanahu wa tacaala wuxuu fii suuratu nisaa ku yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa oo ah inuu alla raggii siiyey maamulkii iyo qiwaamadii guriga halka xeerka qoyska qodobkiisa siddeed iyo labaatanaad sagaal iyo labaatanaad iyo koob iyo soddonaad ay qofka dumarka ah ku waajibinayso inay biilkii iyo ma garanaysaa qarashkii guriga inay iyadu la baxdo iyo waxyaale intaa kasii liitaba haddaba waxaa muuqata alle subxaanahu wa tacaala inuu aayado iyo axkaam fara badan uu qur-aanka ku sheegay gaar ahaan suuratu nisaa oo sida dadka iyo qoyska ay u dhaqmahayaan oo alle ku caddeeyey laakiin aayadahaas iyo axkaamtaa faraha badan waxaa lugta mariyey oo baabi'iyey xeerka qoyska taa marka waxaa weeyaan runtii waa dagaal bareer ah wey waxaadse moodaa dadka qaar inay ku anducodeen oo yidhaahdaan waxa weeyaan meeshaan hal qodob iyo laba qodob oo laga ilduufay un weeyaan laakiin sida xaqiiqda waxa weeyaan dagaalku intaa wuu ka wen yahay waxaana duulaan luguy waa alla subxaanahu wa tacaala waxaa la isku haysto waa allah subxaanahu wa tacaala milkiyadiisii iyo rubuubiyadiisii iyo xaakimadiisii
waxaa xusid mudan waxa keliya xilligii isticmaarka uusan faragelin ay ahayd waxa loo yaqaano axwaalu shakhsiya ujeedkoodana wuxuu ahaa inay ilaaliyaan shucuurka ama dareenka dadweynaha saas daraaddeed xeerka qoysku wuxuu ka dhignaa dumin la dumiyey tiirkii ugu dambeeyey iyo wixii yaraa ee muslimiintu ay ka hayseen ku dhaqanka islaamka maalan ingiriisku markuu inoo yimi qaadiyuu yaman ka soo kaxaystay shaaficiye ah isagoo qaadiye muslima watuu inoo yimi wixii arrinta qoyska ku saabsan guur ha noqoto dhaxal ha noqoto wax allaaliya wixii qadiyad qoys ku saabsan sharciga islaamku yidhi ku dhaqa waxa kaloo dhanna sharciga laalaaba buu yidhi waxa kaloo dhan waa la laalaaba laakiin masaladaa wuu iska ilaaliyey iyaga laftoodu masalada tan kumay dhiiranayn inay usrada baabiyaan ama reerka waa dambey waxaana ku soo kordheen waaga hore ay gumaysiga wadeen faamiligu iyaguba faamili bay u arkayeen
dowladdii shuyuuciga ee uu madaxa ka ahaa maxamed siyaad barre kuma aysan gaabsan oo keliya inay weerar qayaxan ku soo qaado ayadaha allah iyo shareicadiisa balse waxay gaalnimadeedii ku darsatay inay goodi iyo gacanka hadal kula kacdo cid weliba oo ka hor timaada xukunka iyo xeerka baadilka ah ee ay dejisay caburinta iyo cadaadiska lagu hayay dadweynaha ayaana keentay in badi culimmadii iyo macallimiintii dugsiyada ku dhiiran waayaan inay xaqa caddeeyaan oo bulshada u bayaaniyaan balse waxaa jiray culimmo iyo macallimiin fara ku-tiris ah oo u dulqaadan waayey gefkii loo geystay kitaabka allah kuwaas oo uu allah ku sharfay difaaca diintiisa iyo koryeelidda kelimadiisa waxayna go'aansadeen inay xaqa u istaagaan haba ku waayaan naftoodae
marka culimmadu jumcadii ku xigtay oo ahayd toddobi iyo tobanka ayaa masaajidda magaalada laga hadlay masjiga maqaamka la yidhaahdo ama shacabdiqaadir la yidhaahdo oo run ahaan caan ku ahaa sheekh maxamed macalin iyo masiya wax ka aqrin jireen meeshaasay marka culimmada ugu badan ay ka hadleen marka khudbadii marka laga baxay waxaa ka istaagay sheekh magaciisa la yidhaha sheekh axmed sheekh maxamed raximahullaahu ayaa ka istaagay markuu istaagay gacantu wuxuu ka wataa joornaalkii lagu magacaabi jiray wargeyska xidigta oktoobar oo dowladda siyaad barre ay joornaal ahaan u soo saaraysay ayuu intuu saa u soo qabtay ayuu masaajidkii ummaddii horteeda la istaagay sheekha markuu ka baxay culimo kale ayaa ka daba istaagay oo sheekhii sidoo kale ku waafaqay in culimmada fadhiga ay ka kacaan oo aan laga aamusay arrinkaas shareecada ilahay ay khilaafsan tahay gaalnimo ay tahay masaajid la oran jiray shariif dhaga weyne oo bilaaja carab meesha laga yaraha waa xaafadii carabta haddana shibis loo yaqaano horena waa loo oran jiray imaamkeediina markuu khudbadii dhameeyey wuxuu yidhi ninkii janno doonayo isoo raac maanta maanta inay furan tahay buuri janno laakiin muslimiin bay un is arkeen hameenkii iyo is arkeen hore jumcada waana soo baxa isagoo duubkiisii wata baa laga soo daba yaacay intay ka soo daba yacda anigu tiradooda garan maayo baarlamankii bay soo mareen ilaa biraaja carabi ka yimaad shibisay ka yimaadeen meeshii bacadlaha ahaa jirta hore markay marayaan yaa nimankii gaashaamna gaashaamaha wata ka hor yimaadeen meeshaasaa buruh lagu garaacay gaashaamihii asagana gaar baa loo soo qabta shiiqi
masjid kale oo masaajidda magaalada ka mid ah waxaa ka istaagay asheekh muusa yuusuf sheekh la yidhaahdo isla waddadii culimmadaas masaajidkaas ka horeysay ku hadashay ayuu isna maray isla saacad bayna dhacayaan agow masjidkan iyo masjidkan isku saacad bayna arrintaas dhacaysa ayuu ka istaagay mimbar korkiisa hadallada la yaab kale sheekhaas uu ku hadlay waxaa ka mid ah ilaahay buu u qaylo dhaansaday markaas wuxuu yidhi ilaahayow ruush isku dhaqan iyo isku diin ma nihin isku diinna ma nihin ee sina kala dheh ilaahayow masaajidkii siigaale ibrahin unlay uu dhisay sheekh ibrahin suuley markuu ka khudbadii akhriyey waxaa istaagay sheekh la oran jiray sheekh muuse maracad ilaah baan baryaya waan ducaynayaha aamin i ihahda ilaahow waan ku baryey buu yidhi addoommada aada wax ka aqbasho haddii aan ka mid ahay ilaahow dhulkaagii oo ciid kastaa ay muslim tahay ummaddii aada dejisana ay muslim ahay haddana shuuciyad ilaahay ama itusi ama itaabsi ah lagu beerayo ilaahayu kuwa waxaas wada dhammaantood ilaahu hallig buu yidhi hal mar ha aamiin la yidhi marka
culimmadii aad iyo aad bay runtii hadalladooda u kulkullaayeen isla markii waxaa ka wada ka war helay ciidanka sirdoonka iyo booliska siyaad barre oo markaa aad u dhiifoonaa ayaa ka war helay ciidamaa la soo diyaariyey gawaari lagu soo shabay masjidkii kore ee sheekh cabdulqaadir ciidan baa isku gadaamay ciidankii nabad sugidda lagu magacaabayey n s s ayaa isku gadaamay iyo booliskii culimo badanna oo dadkii meesha ku tukanaya on la kala soocin ayaa la kala kulligooda xabsiyada lagu guray masaajidkana korontadii baa loo jaray runtii waxaa dhacday waxaa weeyaan inay nimankaanu awood adeegsadeen caburin bay isku dayeen way socon weysay awood bay adeegsadeen dadka inay qaqabtaan ay bilaabeen sababtu ay tahay dadkii moogta waxa weeyaan masaajidkii marka laga istaago oo wadaadkaanu uu ka hadlo uu yidhaahdo waxaana waa gaalnimo uu yidhaahdo yacni dadkii shucuurkooda waa isbedelay maadaama dadkii shucuurkooda isbedelay nimankuna aad bay maarata runtii waxa weeyaan cabsi badan baa ku jirta maxaa yeelay kacdoon shacab hadduu dhaco waa la ogyahay culays uu keeni karo taasi marka waxay keenaysay inay marka hore u diyaargaroobeen iyagu nimankan xukuumadda ridadaahd ee meesha ka jirtay way diyaargaroobeen oo masaajidda isoo qaybeen marka dharcadkii iyo booliskii wixii dhan meelaha la joog joogay marka falcelintu waxay noqotay awood inay adeegsadaan oo dadkay qamciyaan waxay xiraan iyo waxay garaacaan iyo dadkii inay kala cayriyaan saraakiishii waxaas oo aan ka garanayay ninka la yidhaahdo cabdulqaadir maxaaji masale oo amniga saraakiishu waa soo dhoofteen ciidanku booliska waa soo dhooftay banaanka masaajidka la dhoogay salaaddii markii la tukaday bay kabahooda la soo galeen wadaadkii la baxeen
gacanta siinaaye culimadii gubaabada wacnayd
iyagoo ku socda dhabbihii fircoon iyo dawaaqiidda wuxuu nidaamkii shuyuuciga maalintii sabtida culimmada hor keenay maxkamaddii loogu magacdaray badbaado ee uu madaxda ka ahaa jenaraal maxamed geelle yuusuf dacwad oogid baadil ah kadibna waxay maxkamadda daaquudka ah xukunno isugu jira dil toogasho iyo xabsi kula kacday culimmadii lasoo qabtay saddex iyo labaatankii bishii koowaad kun sagaal boqol shan iyo todobaatankii wax ka yar hal isbuuc markii xukunka lagu dhawaaqay kadibna waxay dadweynuhu ku waabariisteen iyadoo la baahiyey in toban ka mid a culimmadii ka hortimid xeerka qoyska lagu toogtay fagaaraha iskool booliisiyo
waxaanu ku warhelay isu soo baxay nimankii baa lalaynayaa garoon weyn oo xaggaas ayo dadka lagu toogan jiro oo iskoola bolisiya la yidhaahdo ayaa nimankii lagu soo xidhay ummaddii sidii ay xaflad daawanayso ciida ayaa lasoo wada baxay xamar macid kama hadhin saasaa nimankii loo daawanaya wax ka hadlay iyo wax juuq ka yidhi iyo wax ka hindisooday midnaba lama arag babababababab nimankuu saamariyey anuu markaa xamaran joogaan ku dhahay maalinkaa la tooganayay xaafadda warriilaan deganayn islaan ayeyadaya waxaa tiri eedoy maanta ninkaa naga maqan lodaan bannaankaas noo geey baar waxaan iyo waxaan iyo baarbakiin haddaa la dhisay ma dhisnayn ilaa warshadda caana dhul iska bannaan xoolaha lagu ilaaliya iskaa jirta maalintii la toogana aniga bannaankaasaan joogay sidii aan u joogni baa hal mar anuu geed yaroo booca boocda ku badnee iska fadhino oo bahaal mayoongaliya dhiga naga gagasho iska celcelinayno baa hal mar roob yar tiixa yimaaday xilli kulna waa lagu jiray roob baa hal mar durur yaraad shh aa soo degtay waa yaabnay duruurtii way qaaday markiiba isla markiiba laba diyaaradaa kacday oo miig ah oo bannaanbax samaynaysay isla markiiba labadii diyaarada isku dhacay aniga markaa warshadda caanaha agteedan taagnahay midna waxay ku soo dhacday bannaankii koraato ee gaashaaniga bannaankiisu kale ku dhacday midna waxay ku dhacday guryihii waa beri uu ku yiri isku dumaysay ee ku gubatay markaasaa marka nin walba wuxuu yaqiinsaday inay mucjizo rabbaani ay jirto waa xasuustaa waxaa la qaadi jiray markaas wadaadada la dilayay mikrofano waaweyn oo baawar lagu rakbay heeska la dhihi jiray samadiidow dabin baa kuu dhigan lagugu dili doone hees lagu diganayo ayaa la qaadi jiray qofka marka la dilayo heeskii oo socda ayay diyaaradii dhaceen daqiiqada uma dhexaynin mar alla markii xabadda lagu dhuftay ee la dilay isla maalinkiiba laba diyaarado oo miiga oo banaanbaxay ayaa isku dhacay xaafad ka mid a xamar oo xeebta qeybtan waa bari la yidhaahdo ayaa gubatay oo baaba'day annagu diyaaradahaanu ahayn dabeetana labadii markaa ruushkii waxay yidhaahdeen aanu diyaaradaha idiin kaxayno oo aanu geyno maxaanku idhahdaa balidogle waxaad noo kaxayn maysaan annaga macalimiin labaanu yidhi nooga tag diyaaradaha maxaad nooga kaxaynaysaa way duuleen xaggaa badday ka soo wareegeen saa intay u kaceen xagga galbeed diyaaraddu u kacaysay xaggaa beriga haddana kasaa u soo wareegisay xagga bidixda kasoo leexanaysay magaaladaasaa loo soo dulmarayay ayuunbay halkaa ka gashay baalkaa hoose diyaaraddii hore qab sidaaday u dhufatay kor bay u dhufatay diyaaraddii sii hore ee lagu dhacayo waday gaashaanuhu way foorarsatay halkay maraysay ku foorarsatay buurtii buur karoole ee dadku deganaa ee laamigu maraysay ee magaalada ugu xooga badnayd bay daf tiri xaafadii bay sidaa u jiidhay waana dhaadhac sida cisloo baa hoose ku socotaa markay laamigii ku dhowdahay ayay qaraxday explosion bug dunidan ay martay wixii yaallay way laysay wixii aqalan ku samaysnaa way dumeen wixii dad joogay waa madheen dharaxii baa haddana wuxuu noqday dee magaalo dhan oo kacday iyada muxuu ahaye firiidhadeedii wixii dhulka ku yeelay firiidhadoodii ayaa ilaa iyo maxaanku idhahdaa ceel hindiga hoose dadkii ku laayey tii kale intay kor u kacday markay tanku dhufatay kor afka u taagtay xaggaasay magaalada uga baxday meel meeshan lagu yidhaahdo dayni leh markay marayso ayay ayuu siri kabod ninkii watay waana duqaysan tahay oo dee malaha system shaqaynaya boodadii uu ka booday dee saanwisnidhi ayay waxaa soo gaadhay baalkeedan dambe baalkiian saani u bixin dabeetana usheedan dambe ee kor u taagan ayaa soo gaadhay bartagay ku dhufatay ninkii oo kala jeexan oo laba baal jeexna aan lahayn jeexna uu isku yaallo ayaanu ka helnay meel meesha haddaynidha xaafaddeeda ninkan kale ee ku dhacay maxaanku dhahday magaalada ee macallinka ahaa saacaddiisii bidix oo ay ku xidhantahay saacadi saacad- saacaddiisi ku xidhantahay gacantiisii bidix intaasaanu ka helay intaa ku taageer saacaddu ku xidhantahay wax kale oo aanu garanno haba yaraatee xataa xabaddiigana ha noqotay waanu weyne wuu shiilmay ninkaas dabeeto wixii markaa iyadoo la hadal hayo dilkii mm, culimada ayaa de- haddana sheekadii diyaaraddu meeshii soo gasho masiibo weyn baa meeshii ka dhacday markaaba waxay caqliga ahaa waxay dhahan war dee waxaan dhacay baa malado lamana hadli karaynin waa shayga ugu khatarsanaa ee ugu xumaa ee mu'miniin hadlaysa oo qowlkii ilaahay ku hadlaysa oo xaqii oo hadlaya laabta laga toogtay oo waxaan ku yidhi aan ummaddaa wax soo hadal qaada ee wax dib uga sii sheekeeya dabeetana halkii lagu toogtay muumin meesha lagu toogtaa waa lagu ba'aa xamar waxay la fadhiisan weyday ee la degi weyday ee wa- ay talada u weyday xataa allah ha u naxariisto nimankii may odhan xataa ha loo duceeyo may odhan wax soo hadal qaaday ma jirto
culimadii maalintaas shahiiday waxay kala ahaayeen sheekh axmed sheekh maxamed xaaji cusmaan sheekh axmed iimaan sheekh ciise xasan jilibey sheekh maxamed siyaad xirsi sheekh cali jaamac xirsi sheekh cali xuseen warsame sheekh yaasiin cilmi cawil sheekh aadan cali xirsi sheekh saleebaan jaamac maxamed iyo sheekh muuse yuusuf dhammaan raxmadda iyo raalli ahaanshaha allaah dushooda ha ahaato e
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل مسألة أقومين كلمة حق أو من سلطان أو ظالم أو دين لدير هرتس الغير هذا جهاد متك غفض بدن إني تاي غير بإنسا سحردي فرعون جوابتي أبحيه وكلا لم أساسي تاسو كلا بحيين لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فضلنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا سلاسو كلا أهلين culimada mudan in sida gaarka loo xuso waxaa ka mid ah sheekh axmed sheekh maxamed oo hormuud ka ahaa in la diido xeerka qoyska wuxuu ahaa sheekhu midkii ugu mudnaa ama ugu hormuudsanaa kicinta dadweynaha iyo inay culimmadu ku dayato waxaa cashar iyo cibro ku sugan in sheekha aabbihiis uu ku dhashay xaruntii daraawiishta ee sayid maxamed cabdillah xasan uuna ku soo barbaaray qoys diineed oo fir iyo farac u lahaa halganka iyo xaqudirirka allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay toosnaanta waalidku inay qayb ka mida tahay toosnaanta ubadka wuxuu alle subxaana wa tacaala uu yidhi wa kaana abuuhumaa saalixa arrintaasi waxay ina tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay tarbiyada caruurta iyo inay caruurtu ku koraan turaah iyo taariikh jihaadi ah sheekh axmed wuxuu ahaa macallin dugsiga sare ayuu ahaa doctor cabdulaahi sheekh maxamed oo walaalkii ah ayaa dardaarankiisa oo qoran aniga aan- koobi baa hadda maktabada yaalla ayaan kasoo helay laakiin in ka midana kitaabkan ayaan ku qoray eh, ayaan ku qoray dardaarankiisu aad buu u dheeryahay laakiin in ka mid a run aha- ha in ka mida marka la yidhahdo wuxuu ka hadlayaa koow aabbo iyo hooyuu la hadlayaa inay cafiyaan ayuu ka dalbanayaa dabcan wuxuu soo daliishanayaa aayadaha qur-aanka oo sabirka yani xoogga leh ee ee dadka la imtixaanayo oo moogtahay ee ayuu ka hadlayay wuxuu sheegayaa inuu nabad yahay uu khayr ku sugan yahay uu leeyahay aniga haddaan dhintana fii sabiili illaahi weeye haddaa ilaahay uu inii qadarinna ee waxaa weye waxaa noqonayo ma laha ayuu walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci aayaddaasuu yaa- yuu risaalada uga dhigayaa wanaqsin min alamwaali was- walanfusi wathamaraati wabashir saabiriin aayaddaasoo dheer ayuu soo qorayaa walaalkii oo ibraahim allahu naxariiste ee, oo isna aan isbarannay wuxuu ihi subaxdii markuu aadayey buu dhahay ee, masjidka jumcada markuu aadayey buu dhahay habeenkii oo dhan muuna seexanin buu dhahay subaxdii marka iyo wuxuu yii garhkana si fiican isaga hagaajiyey shaarubaha waxoo dhan dharkaasu soo qaatay wuu ila dardaarmay buu marka inaynaan dib isu arkin baa dhici karta ee ee wuxuu yidhi ogow oo waxaad yeelaysaan haddii aan idinka horeeyo saa yeela saa yeela saa dardaara markaa ma qorin laakiin isaga si gaaru ila dardaarmay buu yidhi marka inuu dagaal u socdo waan gartay buu dhahay habeenkii berita lagu furin doono ayuu warqad
oo gacanta ku qoray isagu oo carabiga oo tafaasiil leh oo wax la wixii adduunya adduunye wuxuu ka dardaarmay nin uu magacaabay magaciisa sheegay oo uu yidhi sabrad ayaan hayaa isagu aanu ka shakayn aan isku yarahay aan ka shakaysiiyo buui sabrad ayuu ku dardaarmay caruurtiisa u dardaarmay xaaskiisa u dardaarmay maxay tihiin annaguna ma dardaarmay caruurtiisa ma macaamilino waxaa kamid waxuu yidhi maxay tihi tacliinta gabdha iyo inamo ha u kala doorin alxamdulilah aniguna waan culimada sidoo kale mudan ila isdultaaga oo ka mid ahaa culimadii la laayay waa sheekh maxamed siyaad xersi oo ahaa nin dhallinyaro ah oo siddeed iyo toban sano jir ahaa waxaa la sheegaa sheekhu inuu ahaa ninkii ugu horreeya oo la xiray markii la ansixiyey xeerka qoyska sheekhu saraakiishii kacaanka iyo hor istaagay wuxuuna ku yidhi idinka iyo maxamed siyaad barre beenaalayaal ayaa tihi arrintaasoo sababtay in sheekha la xiro waxaa kaloo la wariyaa qise cajiib badan oo intaan sheekha la dilin la isku dayay in laga ergeeyo iyadoo lagu qancinhayo isaga waxayna ahayd qaabku in la yidhi sheekha waa toddobiyo toban sano jir oo keli ah macnaa ma qaangaarin arrintaa iyadaa sheekhu gacanta ayuu ku dhuftay wuu diiday wuxuuna ku jawaabay war jannada hayga reebinina taasoo ku tusinaysa hamigiisi sare iyo iimaankiisu meesha uu gaarsiisnaa allahna subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu culimmadaa dhammaanteed uu jannadiisa ka waraabiyo طبعا آه، dadka kale ee qisooyinka yaab kale ee way badan yihiin آه، sheekha la yidhaha sheekh axmed iimaan آه، طبعا آه، hodan buu deganaa masjidka maaragtay آه، sheekh ibraahim suuley iyo ay culimada ka ahaayeen allahu naxariisee آه، culimadeedii buu ahaa wax ka aqrin jirtay siigaale xalay waxaan arkay buu ihi riyo yaablaan arkay buu ihi waxaan arkay buu ihi magaalada muqdisho oo dhiig iyo uus iyo wasakh ay ku soo dhinac walba ay kaga imaatay markaasaa wuxuu hi dadkii dhannaa waxaa la isugu yid buui magaalada dhexdeeda la isugu yid buui meel loo dhaqaaqa male buu dhahay marka wixiina wuu soo socdaa buu dhahay annagii oo kooxaa salaan baa kor ka soo dhaca buu dhahay tirada ma garanaya buu intaan ahayn laakiin dad badan maanaan ahayn buui annagoo dad yara ayaan salaankii qabsannay kor buu nala aaday buui markuu kor nala aaday baan indhaha kala qaaday buui marka riyadu waadix wey sooma macnaheedu waa cad yahay waxa weeye shirkigii iyo gaalnimadii meesha ka dhacday iyo halaagii ummaddii ay markii dambe dhaxashii ku dambeysay iyo intii badbaaday inay tahay intii maanta munkarkii radisay ee ilaahay subxaana wa tacaala u doortay
xilli aan dheerayn oo kolkay beledu foolanaysay baa waxaa madaxdii dalka markaa xukumaysay baa waxay tigi ragga iyo naagaha waa siman yihin sulus iyo rubuc iyo tumul maanta kadib la sheegi maayo waa aayad gabadhu waa jaalle ninkuna waa jaalle qofkii gabadha jaalle yida dhadig buu tilmaamay saddex sanaa la xidhayo jaalley lama dhiiga ee gabadhuna waa jaalle ninkuna waa jaalle labaduna waa siman yihi dayib wadaaddaa hadlay waxay yidhaahdeen qur-aankii waxaa lagu haya lidakari midlu xawdi lunhaye walaysa dakaru kalunha kaanataa taxta cabdayn markaa labada allihii uumay ma simin maxaa loo derdaraya waxaan dalka weligeed ka bixin baa xilligaa dhacay waxaa weeye gumaystigii ina haystay ee shanta gobol soomaali u qaybiyey uma roonayn soomaalida wuu diri jiray laakiin kuma dhiiran karin ama ma yeeli karin kuwaan dalka u dhashay buu caqli dhaamay inta toban wadaad geed lagu xiro in la toogto dadkiina la yidha berri baa la tooganayaa ee soo baxa kolka in alwaax lagu xirxiro bashta laga geliyo dadkiina uu daawado dabadeedna mudaaharaad taageero la sameeyo ingiriisku ma samayn talyaanigu ma samayn faransuhu ma samayn habashidu ma samayn wax waa diri jirtay laakiin inta dogob lagu xirxiyo dadweynahana loo yeedho sida loo dilaayo daawada lama odhan jirin jarimadaa ma fududahay
marka laga yimaado dalka soomaaliya dilkii culimmada iyo xiisaddii ka dhalatay xeerka qoyska wuxuu saameyn ballaaran ku yeeshay dunida oo idil halka uu dowladaha gaalada sacab iyo soo dhoweyn kala kulmay wuxuu dhanka kale xeerka qoyska iyo dilka culimmada gilgilay guud ahaan caalamul islaami iyadoo yaab iyo ama kaab ku noqotay mujtamacaadka muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan waxaana mar qura manaabirta iyo majaladaha islaamiga isqabsaday cambaareen looga soo horjeedo falkii guraacnaa ee uu ku kacay nidaamkii inasiyaad barre
لما تقدمت روسيا والاتحاد السوفيتي وأخذ الصومال وسار في فلك الشيوعية
ruushka iyo midoogii suufiyeeti ayaa soo galay oo la wareegay soomaaliya dalkana wuxuu cagta saaray tubtii shuuciyadda xilligii uu joogay hogaamiyihii halaagsamay ee maxamed siyaad barre markuu damcay hirgelinta mabda'a shuuciyadda ee waxburburinta badan waxaa gaashaanka u daruuray oo hor istaagay toban ka mid ah culimmada muslimiinta kuwaas oo diiday in diintooda sandareerto siistaan kuna baddashaan gunno yar gebi ahaanba ganafka ayay ku dhufteen mabaadidii shuuciyadda ee siyaad barre uu damacsanaa inuu ku khasbo dadka soomaaliyeed allah wuxuu mutaystay ha ku abaalmariyee markii uu waaye xeelad uu isaga horleexiyo culimmadaasi wuxuu isugu geeyey fagaaraha muqdisho dadka hortooda ayuuna ku laayay shidaal ayuuna ku bilbilay kadibna dadka hortooda ayuu ku gubay allah ha ka abaalmariyo culimmadaas wanaaggii dadkooda iyo diintooda ay u galeen
sheekh cabdilxamiid irkishki oo cajaladihiisa aynu soo gaari jirnay aada u dhegeysan jirnay ninkaasa aada uga hadlay maaragtay khudbad waxaan ka xasuustaa aada u dheereed oo kiiro lahayd oo jumcada masaajidka uu ka jeeda uu ku yidhi maaragta ee soomaaliya waxaa soo marooday tariin jannada u socda labaiyo toban nin bisaa ka raacduu yidhi soomaaliya oo dhan labaiyo toban bisaa ka raacduu yidhi marka caalimiin ninkaasa aada u baraarujiyey oo gaalnimada siyaad bara caddeeyey hadallihiis waxaa ka mid ah waa xasuustaa markuu sheegayay maxamed siyaad barre wa muxamedun barii'un minhu hadalhiisa ka mid ahaa ninkaa sheekh cabdilxamiid kishki ayaa caalamka baararu jiray رأيت حاكم الصومال رجلا لا يعرف الله مثقال ذرة أمسك بالقلم الأحمر وشطب على آيات المواريث madaxweynihii soomaaliya oo ahaa jaahil wax uu allah ka garanayo aanu jirin ayaa soo qaatay qalinka cas wuxuuna ku tirtiray aayadaha qur'aanka ee ku saabsanaa dhaxalka wuxuuna yidhi dhaxalka kuma jiro wax la yidhaahdo nus iyo rubuc haweenkuna ragga ayay la siman yihiin markii qaar ka mid a culimmada muslimiinta ka dhiidhiyeen arrintan wuxuu isugu geeyey fagaaro weyn wuuna laayey dushooda ayuuna ku rusheeyey shidaal kadibna dadka hortooda ayuu ku gubay maxamed siyaad barrow xisaab baa kuu taalla maalinta aakhiro kuwanii aan ka warramayno waa kuwo lagu tilmaamo madaxda muslimiinta yuhuudna wayna dhex joogtaa ruush iyo maraykan iyo ingiriisna dhabarkeenna ayay joogaan muslimiintuna waxay ku jiraan xaalad moogganaan iyo mahsanaan ah
وروسيا وأمريكا وإنجلترا من ورائنا والمسلمون في غفلة
geesiyaashii sharciga gacanta siinaaye culimadii gubaabada wacnayd tobankii culimo ee naftooda ku waayay difaaca kitaabka allah ka sokow waxay dowladdii milatariga xabsiga u dhaadhicisay tobannaan ka mid a culimmada rabbaaniyiinta iyo ardaydii ku tixnaa xalaqaadka masaajidda waxaan ku qiyaasaynaa markii aan arkay dadkii xabiska la geliyey weliba xabisyaal cusbo ah ilaa jirku qaarkood uu googa'ay lix boqol oo ruux in la qabtay ayay dadkaasi ii xaqiijiyeen culimo iyo dadkii masaajidda joogay ee dhallinyaradaha iyo gabdho maaragtay musxabka madaxa soo saartay iyo waxba inay culimo ogeyihin shardi maaha ina dadku waa muslim oo diintan ayay dhammaantood moogtahay ay u heelan yihiin saas daraaddeed fiiri dadka xabiska galay marka laysku daro xabisyaalka waxay ka agdhowaayeen lix boqol oo ruux anaa meel iska maraya waxaan arkay masaajidka qibladiis meel kale ma marayn yaa baabuur waxaa meesha yaallaan roobala nin bay soo qabteen oo saare markaasaa ninkii un baan waxaan damcay inaan samarsiiyo aan idhaahdo xaq baa ku taagan tahay ma jiro hoo gaaban oo hoosteeda inta ka soo baxay dhab ir riisaar riisaar gaari gaarigii baa inta kii ay anigii igu mashquulsanaa yarkii waa ka booday gaarigi ninkii la haystay anigii baa bedelay dadkuna hiil madow bay meeshii baa saa u dhooban yihin kumayaalba meeshii waan khudba ka akri khudbadii oo sida xamaasadii oo kalea wacdi kale iyo aqoon badan iyo ma jirto markaasuu yihi kan meel gaar igey waa edab daran yahay meel gaar igey meel gaar igey stationkii baa la geeyey wadaadadii ku xiran yihin tani galabta wax lasoo guray kan wuxuu yihi jirki wuxuu yihi meel gaar hala waxaa laygula xiray jimiljaanki raggii oo meel barxada fadhiya ana loo gey culimada ragga la diri doon raggaas xilligaas ay suku haydimaysa meel dhulka hoostiisa ahoo guri marka hore badda biyaheeda inta lagu dhisay ingiriiskii xabsigii talyaaniga u samaystay talyaaniga ingiriiska u samaystay maaqaan dhulka hoostiisa oo qofka dhacaan ka dhammaanayo bay nagu xireen marka oo dee meeshii loogu talagalay labaatan qof baa boqol iyo xogaa lagu xiray waxaan kula kulanayay mutacadiib aada iyo aada maaragtay oo udhi badan qofka masquul aan loo daynayn maxaan ku rahdaa dhacaanku kaa dhammaanayo dhacaanku markuu kaa dhammaado midix baa kugu soo daadanaya jirkaaga dhan baa gubanaya meel aada isku tuurtid male dhowr qof midba mari inuu istaago weeye firaash male waa shamiito naga meel tacdiibkeeda aada iyo aada u dhib badan yahay bay ahayd haa weese ma jirto salaad laguma ogola sidaad isaga tukanaysaa masuul ma jirto habeenkii qofku maradiisu ku shubanaya wasakda haddii u baahdo masuul wax aan caqli gelin
marka laga yimaado tobankii culimo ee naftooda ku waayay difaaca kitaabka allah culimmadii ugu caansanaa ee xilligaas xabsiga lagu tuuray waxaa ka mid ahaa sheekh nuur cali culow oo hormuud ka ahaa baraarugga ama saxwada islaamiga ee soomaaliya iyo sheekh maxamed macalin xasan oo ka mid ahaa culimmadii ugu magaca weynaa ee ka hor yimid dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre
yuusiikum allahu fii awlaadikum halkan dhaxalkan ka galayna ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadahan waxaan ka fahmaynaa dhaxalka ah ilaahay uusan noo ogolayn inaan ra'yigayga aan ku socono xataa caruurtayda siday maalka u kala qaadanaysa isagaa jideynay ilaahaygay toddobada samee carshigii kursigii ardada waxaana i wada maamulay adduunyadii aakhiro maamulay nooma ogolo adduunkan wuxuuna isagu aan raalli ka ahayn ama isagu aan jidinayna ku samayn xataa awlaadayadii oo anagu aanu dhalinay isaga iyaa noogu naxariiskooda isagaa le sidaas waxaa xaqaatay oo qoyskaada dhexdiiba ilaahay kugu maamulaya oon kuu ogoleen adigu keligaan wax maamulato halkaa waxaad ka fahmaysaa haddaan nahay bani aadam ilaahay nooma ogolo wax maskaxdayda keliya ka socdo sida diintiis kasoo horjeedo inaan ku socno kulli isagaa maamulkii leh haddaa maamulka waxa nalaga seenayo caruurtayadii siday wax u kala qaadanayso ilaahay noo ogolaan
shiikh maxamed macalin xasan oo markuu masar ka yimid shahaadada masterka soo qaatay ee soo laabtay waddanka uu ka biyaara isagoo fikraddii raggii ikhwaanka ahaa ee sayid khudbi iyo raggii xasanu bana iyo raggii halkaas fikradooda soo qaatay ku soo laabtay baraarugii shii maxaa macal uu ka bilaabay masaajidkii maqaamka la dhihi jiray ama cabdulqaadir la dhihi jiray oo masaajidka culummada laga qaban doono shii maxaa macal ugu horreeyay marka wax ummadda baraarujiyo oo ummadda inay diinta ku dhaqanto oo shareeco loo baahan yahay oo waman lam yaxkum bimaa anzal lahu fa ulaaika humul kaafiruuna sheega oo dadka loo yaqaano scholariska ama dadka aqoon-yahanada ardada jaamacadaha ardada dugsiyada sare dadka dowladda u shaqeeyo nin baraarujiyey oo ummaddii baraaruju keenay shii maxaa macalna ugu horreeyey isagana dhowr jeeraa la xerxeray la xerxeray la xerxeray la xerxeray oo xabsi kama bixi jirin markii dambe isoo la xeray mar uu ii sheekeyba wuxuu yidhi waxaan dhahay maxaa xarigan badan iyo adigii siyaad barre idinka dhexeeye maraan sacuudi ku warayso oo jiddo uu joogay markaas wuxuu yidhi adeer siyaad barre mar kastuu ixeraahu yidhi isna waxbuu ii soo bandhigayay anna hal shay u soo bandhigayu yidhi isaga wuxuu soo bandhigay maxaa macalun haddaarti safiiraan kaa dhigaynaa haddaarti hantiyaan ku siinaynaa haddaarti guryaan ku dhisaynaa haddaad dad wasiiraan kaa dhigaynaa naga daa masaajidka waxaa ka qiilinaysid anigu waxaan dhahayay madaxweyne hal sheen kaa codsanaa dadka inaan tafsiir ku akhriya bes qadiyadda intaas bay ahayd yidhi waxaa laga dhaadhicay marka la taliyaashiisii sirdoonka ha noqdaan ruushka ama soomaali ha noqdaanaba in xukunka siyaad barre iyo shuuciyadda iyo wuxuu damacsan yahay iyo mabda'an oo diiniga ah aysan isla soco karin marnaba baraaruga ummadda marka meeshaasu ka bilaawday shiikha casharada uu bixiyo wax si toosa dowladdu la socoto nin sargaalo oo cabdulaahi la odhan jiray hebel oo meesha hanayada korontada ka ahaa mukhaabaraad baa duubi jiray wuxuu sheegi jiray sheekha aniga subax walba waxaan geynayaa meesha wax lagu baaro marka ilaa odag uu ka qayliyey ustaad bare uu yiri kitaab sheed qudbi la yihahda wadanka lagu akhriyaa oo akhribaya marka sheekhu kitaabkaas baa aada u ictimaadi jiray iyo kitaab kale fatxulqadiirka aqwaasha badan oo showkani dacwada dacwada waxay ahayd marka dacwada sheekh maxamed macalin uu shidayay dhalinyaraduna ay aada maaragtay ay u nashrinaayeen gulo laga baqayn iyo xumaha gacanta weyn yeeshay guluf iyo colaad badan miyaa wixii ka dambeeyey dilka culimmada waxay soomaaliya durbaba cagta saartay dhabbihii burburka waxaana hariyey dhibaatooyin isdabajoog ah mahadhooyinkii laga dhaxlayna waa kuwa ilaa maanta midhahooda qaraar la guranayo
soomaali oo geediyo raratay gaadiidka oo geesna loo wadin miyaa galowbuu ii sheegay giddigood haween iyo rago gumuca loo dhiibay oo wada isgowrici miyaa galowbuu ii sheegay yacni waxaa weeyaan runtii waxaa la dhihi karaa asbaabtii koowaad bay ahayd xeerka qoyska markii lagu dhawaaqay iyo falcelintii culimmadu ay sameeyeen iyo jawaabtii culimmada la siiyey ee kuwa la dila ma ahee kuwo badanaa intii ka dambaysa la xirxiray kuwa waa carareen oo maarata liskood u baxsadeen oo ma garanaysa wixii waa la kala firdhay marka waxaad moodaysaa waxay ahayd asmadii ugu weyneed oo sabab u noqotay wadanku inuu burbur gacanta la galo sababtu ay tahay de waxa weeyaan dadkii maarata waxa weeyaan diintoodii baa la galay mar haddii diintii la taabtayna waana sida yacni sunnada ilaahay waaye mar haddii dadku ay diinta taataabtaan ilaahay subxaana wa tacaala faasiloo keena marka waxaa la dhihi karaa runtii waxay ahayd asmada ugu weyn ee sababtay burburka dalka maalinkaa wixii ka dambeeyey dhinac kasta way kasii dumaysay bahasha dhinac kasta way kasii dumaysay waa la isku dayay in la celceliyo laakiin waa socon weysay
maalinkii culummada la toogtay burburkii soomaaliya ku bilowday ilaa siyaad bara soomaaliya laga saaro oo lagu baaba'o waa socda burburkaas maalin ay wax socona ma jirno marka horta inkaarta ugu weyn halkaasay kasoo bilaabantay halkaasay kasoo bilaabantay soomaali waxaa u bilaabmay dictatorship civil wars waxaana nasiib darre ah qof gartay oo yidhaahdo war maxaan hallaynay xageena laga soo galay war waa wadaadadii la toogtay dagaal sokeyaa dhacay muqdishoo laysku baabiyey somalilan baa goosatay waxaa bilowday war loor labaatan sano bal ilaa yoomana haada lagama nasan magaalada xamar waad u socotaa extremism hardiini baa yimiday dowladdii maaragtay la raadin in ay hantiso dowladnimadan waatan maaragtay wareerka adduunka ku jirto marka anigu waxaan aaminsanahay ummadda soomaali maalinta kitaabka ilaahay loo gafay ee aayadda qur-aanka la bedelay inay maaragtay salka ku hayso wix allaale wixiina helay haddii aad garaad leedihiin fiirsha garabkeena dhulgari ilaahay amiirtiisa haddii laga leexdo ilaahay caadil weeye addoommadiisa ma dulmo laakiin markay ayagu dulinka la yimaadaan alla waa ka aargoosta ilaahay hadda wuuba noo naxariis dhibaatadan hadda taagan iyo maaragtay gaaladan dalkii qabsatay iyo dadkaan hadeeliga soomaalida sheeganhayo etoobiya iyo walaalaysanhaya dembigaasaa dhalay beertii waagaa la faray mirihii hadeelikunaya ka soo baxay weeye
bulshadu bulsho wax fahmaysa maahan baa la dhihi karaa way iskaga daawasho tageen wax mudaaharaada wax afcaala bulshada ay muujiso lama arag waa la dhoogtay waa la daawada waa la soo rumay dee ummadda munkarka haddii uu faafo oo lala jahro haddii loo aamuso aan laga hortegin waxa weeye burbur baa dhacay waxaana badbaadaya intii isku dayda inay zuuliso baa ilaahay badbaadinaya siduu ilaahay u yihi subxaanahu watacaala falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhowna can suu markii dadku wixii lagu waaniyey ay ilaaween oo munkarkii uu batay oo la dhex la dabaashay waxaanu halaagii ka badbaadinay intii munkarka reebaysa intii kalena waxa weeye waa la halaagay oo munkarka waday intii ka amustay waxaa la yidhi lama sheegin intii ka amustay lama sheegin kuwa la halaagay inay raaceen ayay isaga badan tahay marka xadiiska nebigana waxaa sala allahu calayhi wasalam dadku hadday munkarka arkaan ina annaasa idaa ra'w lmunkara falam yugayiruuhu oysan wax ka bedelin oysan inay zuuliyaan ayaan isku dayin yuushaku an yucmahum allahu biciqaabin uma yadcuunahu falaa yustajaaba lah kadibna ilaahay subxaana watacala inuu ciqaab ku soo dejiyay ayay mudan yihiin oo ma dhow marka ilaahay baryaana aan waxba laga aqbalin marka qaacidada rabi oo sunnadiisa kowniga kula dhaqmo bulshadiisa waa sidaas munkarku hadduu bato bulshada waa la baabi'inayaa haddaysan warkaa ay ka hortegin san zuulin ilaah waa ka aarsanay burburinay wixii ka hortagaan ah uu badbaadinaya rabbi subxaana watacaala qaacidadu waa saas haddii aad garaad leedihiin fiirsha garabkeenna dhul gariir ma dhicin oo gilgila gudaha soomaali guutooyin gees kale ka yimid soomay geline gidaarada aboor kala guraa gaarumuu heline waxa maarta googooyaye gaadhi wada saaray ee gubayay maalkii yarlada gaarna ula dhoofay haddii aan gareexiyo la wadin godob la aasaayo gardarrada ninkii geystay waad gubi lahaydene
iyadoo ay konton sano ka soo wareegatay hirgelintii xeerka qoyska iyo dilkii culimmada xaqa u istaagay haddana waxaa nasiib darro ah in ummadda soomaaliyeed aysan weli garwaaqsan dhibaatadii lasoo maray iyo gafkii u horseeday burburka iyo halaagga sii daba dheeraaday xeerarkii diinkabaxa ahaa ee shalay lagu maamulayay dalka ayaa ah kuwa ilaa maanta sidoodii u shaqaynaya waxbana isma dooriyaan nidaamkii shuruuciga ahaa iyo midka dimuqraadiyadda oo labadaba ku salaysan calmaaniyadda iyo in la kala sooco diinta iyo siyaasadda wixii lagu kordhisi lahaa shuruucda dalka ahamiyada macnaha dastuurku leeyahay baa loo badiyey tirada dastuurka lama khilaafi karo dastuurkii laysku qabta in lagu kala baxaa la rabaa dastuurkana lagu kala baxadi mar walbana in dastuurku uu noqdo saldhigga loo noqonayo ayaan horta soo jeedinayaa
mid horta way ka wada sameeyeen dhammaantood ma jirin dowlad soomaaliyeed oo diin islaam oo shareecaha ku dhaqmaysa haba yaraatee ma jirin taa waa musallam shuuciyada iyo calmaaniyadu waa iskaga mid marka waa udhawaaga qeeliye iyo kan aamusan xoogaa bay isqariyaan kuwan calmaaniyadu laakiin wax diino midkoodna calaaqa la leeyahay male ciribtirka iyo baabi'intana waa iskaga mid midna si qarsoon buu u tirtiraya midna si calana buu ula dirirayaa waa shuuciyada wax ay ku kala bedelan yihiin oo qiimaha ma jirto ma dhihi karaa kuwaasuna waxay wateen waxa la yidhaha shuuciyad bay wateen oo gaalnimo ah iyo ilxaad ah kuwaanuna waxay wateen dimuqraadiya wata oo ah gaalnimo iyaduna ah oo labaduba waxay u khidmaynayaan kuwaasuna waxay lahaayeen ma garanaysaa waxa weeyaan xukun ilaah ma jiro kuwanuna waxay leeyihiin annagaa is xukumayno maarata yani waxa weeyaan ilaahay nama maamulo marka waa dameeraysa labadiisa dhagood waay wax ay kala duwan yihiin bale waxaan dhihi karaa middan maanta joogtaa ka khatar badan maxaa yeelay middan maanta joogtaahu way ka dacmi badan tahay tii hore way ka dacmi badan tahay haba ka ta'tiir badnaata tii hore oo jahliga ummadda uga ta'tiir badnaato laakiin middani way ka khatar badan marka waxaa la dhihi karaa waa dameer iyo labadiisa dhagood wax ay ku kala duwan yihiin ma jira maxaa yeelay mabaadi'da waa ka siman yihiin qaabka waa ka siman yihiin keliya magacyadan iyo asaaliibta ku kala duwan yihiin bis ah iskabadaa inay ka qoomameeyaan ama ku cibro qaataan cawaaqib xumadii ka dhalatay xeerka qoyska waxay maamulada ridada ee maanta weli faraqa ku haystaan isla xeerarkii shalay iyadoo magacii iyo muuqaalkii oo qura laga bedelay waxaana xeerarkii qoyska ee kunsagaalboqolshaniyo-toddobaatankii maanta bedelay waxaa loogu yeero xeerka kufsiga iyo jandarka
halkan waxaa yaalla siyaasadda qaranka ee jandarka waa la akhrin karaa qof kasta ayay u furan tahay sharci ama siyaasad la faafiye weeye sharci maahane waa siyaasad waa bolacy la doonayo bulshada soomaaliyeed meelaha ay ka liidato ama xag dhaqan ha noqoto ama xag siyaasadeed ha noqoto ay in laga soo qaado wuxuu xusuusiyey xeerkii qoyska ee maxamed si aqbal soo saaray ee tobanka wadaad lagu dilay ayuu xusuusiyey wuu ka xun yahay wuu ka xun yahay wuu ka xun yahay waa uf uu ka qurbu yahay xeerkii qoyska ee tobanka wadaad lagu dilay aad iyo aad buu uga xun yahay waayo kaasi wuxuu yidhi wuxuu lahaa oo keliya rad dhaxalka ilanka iyo ilanta isku in baa la siinaya intaasoo keliya ayaa kaa ku qoray oo shuuciyaddii iyo hanti wanaaggii iyo sistamkii uu waddanka ku socday berigaa uu qabay kani dhaqankii reer qoomuluud buu fasaxayaa waxaan iminka gaaladu baarlamaanada ay ka ansixiyeen ee qoyska nin nin qaba naag naag qabta siladiibuu fasaxayaa aayadihi qur-aankaha kitaabka ilaahay ku qoraabuu ka hor imanaya marka ay noqoto aayadaha qur-aanka ah iyo kitaabka ilaahay markay noqotona ninkii taa taageeraa isaga u taawac berii baanu ka nahay lagu berii berii berii berii baanu ka nahay xeel dhaqankii islaamka iyo diintii islaamkaba ka hor imanaya ayaa daro waxaa ku qoran halka bishii sagaalaad sebtembar oo bishan ku jiro kowdeedii baa la faafiyey talo maxaa helay dowladdayadii talo maxaa madaxweynaha iyagii helay talo maxaa sharciya daaladayadii helay waa diinteenii meeday islaamnimadeenii meeday warwadaadadii maye marka laga baalin confessional aa imanaya masaajidada ka qudbadayn jiray war maye ee odhan jiray warriba war diintii oo dhan baa laga baxayo maye maxay uga hadli waaye xeerkan nin kasta oo ku dhaqma nin kasta oo cid ku dhaqa waa gaal ummad yahay laydu kuma dhaqi karo waa gaalnimo ninka gaalnimo soo waadidaala isagay u taala
si la mid ah siyaasiyiinta mulxidiinta ah iyo sanaadiqadii kacaanka ee shalay inkilay aayaadka allah waxay madaxda riddada ee maanta sidoo kale fagaaraha la taagan yihiin ku jeesjeesida shareecada islaamka iyo faafinta afkaarta gaalada ee sida bareerka ah uga hor imaanaya aayadaha qur-aanka iyo sunnada suubanaha sala allahu calayhi wasalam dee annaga dad badan oo culummada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaatulcaqli waddiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxa caawiye aadan isku halay ahaayeen feeraan laga bixiyo waa been meelay ku taalla ma jirto
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
ku racsana aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo niman naga caqli badan maraykan ayaa kala sooceen diinta iyo stateka there's a reason ay u kala sooceen it's not joke ma aha waa naga caqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin waxay dhaheen baashan ha la kala sooco aniga marka waxaan qabaa marka in la kala sooco
iyo hool baadiya ay bilaabeen inay nagu aaminaan oo kalsooni aan kaga helnay maxaa yeele waxay arkeen dhaqankii ay yaqaaneen oo waddamadooda ay ku dhaqaayeen inaan wax ka bilownay laakiin shaqo badan ay noo harsan tahay waxay raadinayaan adduunka marka cidday wax siin lahaayeen oo laakiin dhaqankooda usoo dhadhow oo lacagtooda ay ku khasaarinayeen annaga xoogaa u bidhaananay marka annaga xoogaa u ekaanay annaga waxaan nimi marka islaan waan nahay laakiin xoogaa islaan dhaqankii islaamka malehin baarlamaanku marka sharciga aad aynu uga yaqaaniin kitaabkaas dhalloo la yidhaha caadiga kumeelgaarka waa wada xafidsan yihiin laakiin haddayse rabin inaan ku dhaqmaan maxaan samaynaynaa anaga waa in lagu dhaqmaa waa inaan ixtiraamnaa asaga waa in asaga lagu kala baxaa xoog laguma kala bixi karo wax kale lagu kala bixi karaana ma jiraan marka bal si aa dastuuraan u soconnaa soo ma aha dastuurka si aan u ogaano inaan ixtiraamayno bal cahdigaan noo qoran aan ixtiraamno oo aan ku kala dambayno oo mashaakilkeena aan ku kala xallinno wallaahi salaadan si saxa u tukado isdaba socota malaa labaatan sannadood ka horbaxay soonkana
soonka weligaa ma soogo waxna waxaa kutubtaya ku qoran si wanaagsan anigu sina iyo khamri iyo dhac iyo waxaan horta adduunka soo samayn ma jiro waa kuu soo wadaa laakiin inaa waxaan rabaa aan laakiin haddaad leedahay qur-aan bay ku taalla iyo kutub halkan ay ku taalla de waa story waa ka gudbaynaa weliba i enjoy it maaha maad isticmaashay maaha qofba qofba markuu khamriga cabay amba maandooriye sameeyey wareero oo madaxu xanuuno dhexdhacay oo balaayo ku dhacday moogta annagoo annagoo dalxiisa annagoo diyaarada korsan annagoo ganacsi ku jirna annagoo hawaii joogna annagoo jabaan joogna ayaanu dee waxaan ku raaxaysan jirnay laga bilaabo maanta inaanan arkin sargaal ama askari ama qof kasta oo aan gar lahayn qofkaan gar ku arkin nooc kastuu yahay waxaan ka qaadayaa tillaabo adag inta awooddayda ii sheegay
scientistic waxaa lagu yaqaanaa wax practical wax theory soconaayo so waxaa waaye markii soomaaliya arrinteed laga hadlaayo run waayo kulligeed muslim waaye markii masaajidkan waa isjecelnahay markaan kasoo baxna waa isnacbanahay marka diinta islaamka sacuudiga oo kun iyo afar boqol sano ka jirtay kun iyo toban iyo meel san kun iyo afar boqol sano ka jirtay waxbay waa u tari waxba waa u tari weysanaaga dhahay anaa soo arkay sacuudiga marka soomaalina waxba muu tari ba kitaabka qur-aanku waa kitaab caam ah oo ummaddan mabaadi'deeda iyo maqaasideeda iyo caqiidadeeda iyo cibaadaadkeeda lagu dhammaystiray laakiin tafaasiisha dowladaha lagu socodsiiyo oo lagu dhaqo oo lagu nidaamiyo qaamuus loogu talagalay ma aha mana loo soo dejin shareecada waxaa ka muhiimsan xuduudda in la hirgeliyo dadku nabad iyo nolol inay ku noolaadaan oo helaan nabadgelyo inay helaan qur-aankii shabaabku sheegayeen baaba qaado weynaba waxay shabaabku wadeen oo akhrinayeen ayaan ka soo jeednaa wardaan kitaab ka diidnay oo dood laga qababa oo alcaltu ay badatay dastuur aan samaysanan haddii la diiday ummadda maxay nagula dhaqmaysaa adduunweynaha muxuu nagula dhaqmaya annagase maxaan ku dhaqmaynaa maxaana kala xiraay maxaana xaduud maxaa yacni kala sharciyeynaya waddanka ya waa inaan dastuur leenahay
waidaa ducuu ila allahi wa rasuulih haddii loogu yeedho ilaah iyo rasuulkiisa liyaxkuma baynahum inay isku xukumaan oo ay kala xukumaan haddii la yidhaahdo war ilaahay kitaabkiisa aan dabaqno sharcigu wuxuu sheegaya aan raacno idaa fariiqu minhum mucriduun baa ilahay yidhi koox ka midoo dhabar jeedisay unbaad arkaysaa marka kitaabka lasoo qaado ayuunbaabay cadhays madax maraya waa kuwan maanta roorayee leh uma cuntanto qarniga kan in la qaato sharciga kan shabaab aragti oo maaragtay governance way qabaan iyadaas aragtidaas inaan ku kala duwannahayna dabeecaddahay waxay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu maaragtay maamulo waa aragti waa ka duwannahay oo shareecada ma diidanin laakiin form of governance kaleeto aan annagu camcamsannay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancinna ay tahay dowlad xukunkeeda dalka gees ilaa ka gees uu gaaro isticmaalkaa noogu horreeyey xeeraraan lahayn xeerarka marka kuwa islaamka khuseeya iyo soomaalida khuseeya laga yimaado noo kala gaaray ahaa jireen hal xeeraa laga yaabaa saddex meelood oo geographic location oo dalka ka mid a haddaad tagtid in si kala duwan loogu dhaqmayey laakiin hal xeer oo ninka raas gambooni jooga iyo ka raas caseer jooga iyo ka laawi caddo jooga isku si u dhaqayaay isticmaalkaa noogu horreeyey waana dowladnimada astaamaheeda in samayn karta dastuur waa nagu jirtaa oo dastuurro horoo badanoo hore loo soo sameeyo ay yaallo intaan akrino kana waa nugu fiican yahay qodobkaan aan ka qaadanna kana aan ka qaadanna kana aan iska dhaafno yaan dhihi karnaa maanta shuruucda dalkan looga dhaqba inta badan burburkii ka hor iyo wixii kasii horreeyey lixdameydii iyo kontomeydii shuruucdii la sameeyaan weli ku dhaqannaa
waxa ay rabaan hadda inay nagu dabaqaan shabaab iyo dowladda islaamiga ay sheegayaan maxay ku salaysan tahay shabaab waxay rabaan dowlad aan adduunyada ka jirin oo adduunyadan aan xiriir la lahayn inay ka dhaliyaan waddanka soomaaliya calan madow iyo waxba nidaam aan la garanayn inay dalka ay ay ku dhaqaan marka nimankan xiimaayo oo le gadaalaa loo laabanayaayo wixii qarnigii koowaad ama labaad ama saddexaada sidoodii loo soo rarayaa suuragal بالله عليكم من سؤال إذن ويديو dadka mu'miniinta ilaahay way rumaysan yihiin khalas taa iyada ma wada diidan laakiin markay timaado sharciga ayaa dadka badhmurmaya su-aashaa baan ku weydiinaya ma waxaad aqbalsantahay oo qirsan inuu alle subxaanahu wa tacaala waxa uu xaqa u leeyahay inay noqoto nolosha in liidata matalan inaad tidhaahdo alle ha laga qaafo dhiigga dumarka iyo xukunkiisa dumarku markay xaydka leeyihin maxay samaynayaan markay umusho sidee yeelaysa markaa ha ismaydho markaa caynkaaga tidhaahdo musqusha marka la galo iyo xukunkeeda qofku kaadaha iska maydho caynka cidi kaala murmi mayso diintaad sheegtay ku leeyihin ilaahay ma waxaad nolosha uga reebtay inta musqusha ku saabsan waxaanad rumaysantay inta kale inaanu xukumi karin ama alqadiya siyaasiya waa ragga ragga xukumaya sheeksada iyo maxaa diinta kala galay umuur innaas qadaaya aliqtisaad qadaaya asiyaasa qadaaya alijtimaac qada kuwa kani waa dee siyaasad iyo sharci iyo rag bay u baahantay ma caqligaasi caqli mu'minun idinla eg ba idinla inuu qof rumaysto qadaayaadkaana inuu yidhaahdo diinta ha la weydiiyo culimmada ha la weydiiyo kitaabka ha laga eego saa loo weysatiyo saa loo istijoodo iyo saa loo maydhmaydho amaa saa dadka loo xukumiyo maamulka iyo kuwa kani waa arrimaha ragga ma akfaru yaa ka gaalnimo badan haddii caynkaa dhaqanku yihi
xeerkii qoyska ee kun sagaal boqol todobaatan shantii lagu dilay culimmada wuxuu salka ku hayaa xaakimiyada iyo xukunka alle subxaanahu wa tacaala maantana weli doodiisii way taagan tahay dimuqraadiyadda iyo shuuciyadu waxba isma dhaamaan waxaana labadu ku midaysan yihiin ama mideeya alxukmu bikayri maa anzala allah xeerkii shalay iyo ka maanta waa isku mid koodisha binaalaha iyo baynal koodkii waa iskuwaa isla kuwii maxkamaduhu waa isla maxkamadihii shuruucdu waa isla shuruucdii doodaha iyo ololuhu waa isla kuwii shalay culimmadii xaqa caddeeyey haddii lagu oran jiray wadaad xume kacaandiid iyo dibu socod waxaa maanta lagu shaabadeeyey argagixiso khawaarij iyo xagjir shalay xeerka qoyska waxaa laga soo qaatay qaramada midoobay maantana dastuurka iyo xeerka xukuumadda riddada waxaa laga soo minguuriyey qaramada midoobay shalay waxaa maxamed siyaad barre kula taliyey dilka culimmada saraakiil ruush ah maantana la dagaalanka shareecada islaamka iyo mujaahidiinta waxaa dejiyey saraakiil maraykan ah sidoo kale orientationka iyo la dagaalankii maskaxda waa isaga mid waxay ku kala duwanaayeen ama ku kala duwan yihiin orientationkii xilligii kacaanka waxaa macallimiinka ahaa soomaali halka maanta sibinaarada dimuqraadiyada iyo sinaantay ragga dumarka si toosa xalana ay uga bixinayaan gaalada reer galbeedka ah
sidoo kale meelaha ay isaga egyihiin nidaamkii shuyuuciga ee shalay iyo nidaamka dimuqraadiga ee maanta waxaa ka mid ah adeegsiga culimo kusheegga diintooda ku iibsaday sandareerto liidata si la mid ah calooshood ushaqaystayaashii dowladdii kacanka waxay culimmada dowladda riddada iyaguna maanta kaalin mugle ka qaadanayaan meelmarinta xeerarka jendarka duulaanka gaalada aflagaadaynta mujaahidiinta iyo inay u qildayaan madaxda riddada iyo gaalnimadooda
soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamd laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah qof walba oo cabdullahu dhaaqo saasuu salliga uga soo boodaya ama muxuu u dhammaystirayaa shahaadada haddana wax oo cagsiga u samaynaya wax cagsiga ah oo waxaas oo ku dhawaaqin ka soo horjeedu samaynaya soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamd maanta waxaan idinka rabaa dowladda inaa u helisin waxaan idinka baahannahay garab istaagaas inaad jidka banaanka isu istaagtiin banaanka isu istaagtiin aan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma aha ciidamada imaanayaa horta ciidamo calan gaale sida ma aha waa ciidamo maxaanku rahaa magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalan bay sidaan marka horta ciidamada la siinayo magaca diineed sax maaha saan u aaminsanahay
When we want Somalia with these idiots, these idiots were calling us kafiri.
markii aan tagnay soomaaliya waxay doqomadan noogu yeerayeen kufaar waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kiristanka
horta ciidamada la siinayo magaca diineed sax maaha saan u aaminsanahay
duniya waa u talinaa gaalada inay kala musilxadaan bay u kala hordheeraynaya qoloba gaal bay leedahay kaalow waddankayga deg ciidamadaada soo kaxee kuwa badda soo wad kuwa berriga soo wad intanoo meelood iga deg reerinku gowraca mooyaane waxba ku maayo wallaahi inaan gaal dan u haynin siisa u ka afishada mooyaane inuu weligito aad leedahay dhulkuu gelinayo إلهي أبوي سجيا لك ربانه شافي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إلهي وحليه كم الزوريان إن إذن لبدي رمان الدين إذا كسارا قويان كوا ما تجوبا حتى هدى الدين تكاسارا قمدينيا كعاد ما تنون حتى هدى الدين تكبحرون قمدينيا جيسو وطا أدوى أدوى لكم شنياتي waa inaad adigu addoonsiga u yeedhato oo tidhaahda noo kaalaya oo wadadadayada nala tegaa waa mid subxaanale waa mid subxaanale dadka muslimkiina isay u fakeraan idan wadiintaa ilaahay mooyaane wax kaloo ku horumari kartaa ma jirto wax kaloo idin difaaci karaa ma jiro cid kaloo aad magan galaysaa ma jirto gaal magangelya idinku siinaya waddankiinuna ma jiro
dowladdii sharcigii bay u tiigsatay wadaadadii mar allaale markii dil lagu xukumay wuxuu yidhi shir deg deg ee tiyaatarka la isugu yimaado wuxuu u yeeray muftiyiintii culimmadii ugu waaweyneed ee magaalada xamar ku nooleed wuxuu yidhi been baa layga sheegay waxaa la yidhi dowladda soomaaliya waxay dil toogasho ku xukuntay culumo waxaan rabaa buu yidhi inaan weydiiyo ummadda soomaaliya culimmada aan aniga qabtay ee aan dilka ku xukumay waa kuwee war culimmadii dalka xukumtay waa kuwaan hortayda safan sheekh hebelow istaag sheekh hebelow istaag sheekh hebelow istaag magacyada dhan buu tilmaamay culimmada aan dilay waa war dhalinyaro sakhraamiin oo ciyaala suuq oo imbereliyada caalamada dabada ka wado oo maaragtay qalqal dowladda geliyay ayaan xiray oon dil ku xukumay waa kuwaana waxaan kuu sheegaa ducaale aniga at that time diinta maan aqoon laakiin hal ninoo wadaadoo yidhaah waa beenta hal nin wadaadoo yidhaahda waa qalad giddigood way wada aamuseen maxaa u malaysa marka shicibka soomaaliya
kontonkii sano horta soomaalidu waxba kama baran oo lasoo dhaafay waxaana daliil u ah dadkii oo maaragtay waxaa leeyo maaragtay ilaahayba dagaal la galoo diintiisii diiday ayaa maaragtay halyeeya ah waxaa ka mid ah hadee leekunay cabdiqaasim salaad xasan wasiir buu noqdo ka ahaa axmed salemaal daflaa ka mid ah oo hadee leekunay dhibaatada ugu badan gaarsiin jira dadka maxamed geelle yuusuf baa hadee leekunu yahay ka mid ah oo xukumay hadee culummadii oo dadka layn jiro soomaali baaba'shay maaragtay wixii dadka baaba'shay maxamed geelle yuusuf kulli aas qaran baa loo hadee leekunu loo sameeyo soomaalida agteeda halyeeyay ka yihiin marka wax laga bartay haddii lakoran yahay ma jiraan
guntii iyo gabagabadii waxaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed kula dardaarmaynaa inaysan ku kadsoomin beenta iyo boor isku qarinta xukuumadda riddada soomaaliya ayna ogaadaan inaysan waxba ku kala duwanayn nidaamkii shuruuciga ahaa ee culimmada laayay iyo midka dimuqraadiyadda waa xukuumad ka xuubsiibatay shareecada allah kana baxday xayndaabka islaamka kadib markii ay xeerarka kufriga ka dooratay kitaabka allah waxaana waajib ku ah qof weliba oo muslim ah inuu ka qayb qaato sidii loo dumin lahaa booskeedana loogu beddeli lahaa dowlad islaamah oo caadil ah
mawduucuna waxaan uga jeedaa mas'ala waaxida un inaan idin caddayo hadday dee caddaanayso masaladaasi waxay tahay cidda gaaloobaysaa inay si cad u gaaloobo cidda islaamaysaana inay si cad u islaamo inaan dadku cudurdaar helina waxaan maanan garanayn qur-aanka kama yaro laba boqol oo aayadood mas'alada inta ka warramaysa xukunka ku saabsan waa kitaabka qur-aan ee dhexdeenna yaalla kama yaro laba boqol oo aayadood cabdiraxmaan albarzanji suu tilmaamayay idan intaasoo aayadood inta la beeniyo in haddana la yidhaahdo muslim baanu nahay waa waxaan suurtagalahay ee ummadda muslimkii meel cad mawqaf cad haysta oo ah qofku inuu islaam noqdo oo ilaahay iyo rasuulkiisa intuu rumeeye uu wato iyo inuu dee ka gaaloobo oo markaa ama mid talyaaniyaed ha qaato ama mid baaniyaad ha qaato ama mid uu isagu qoray ha qaato isagay markaa jirtaa waxa uu qaadanaya laakiin ikhwatii fi lcaqiida masaladani masale macsiya ma aha masale yar ma aha waa masale gaalnimo ah xeerka qoyska ee shalay maxamed siyaad barre ku khudbeeyey dadkuna isku raaceen gaalnimadiisa maanta waxaa ka daran xeerka jandarka iyo xeerka kufsiga ee maamulada riddadu ku dhaqmaan labadaba waxaa ka daran kana gaalnimo badan dastuurka iyo xeerka ciqaabta ee maxkamadaha riddada looga dhaqmo inta dalka laga hirgelinaayo qawaaniinta kufriga ah marnaba soomaaliya ma heli doonto nabad iyo xasilooni waarta mana ka bixi doonto ama ma ka baxayso tiiha iyo tiiraanyada sanado badan la tiicaysay ama la daala dhacaysay sababtoo ah nabadda iyo xasiloonidu waxay ku jirtaa kitaabka allah oo lagu dhaqmo nabadda iyo xasiloonidu waxay ku jirtaa xarigga allah oo la qabsado nabadda iyo xasiloonidu waxay ku jirtaa towxiidka iyo iimaanka oo laga dhabeeyo dulmiga iyo xeerarka gaalada iyo dimuqraadiyadda oo la iska diido lagana baraaco qaato alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaaئika lahm اlamn wahm mhtaduun wqaala tacaalى walow ana ahla اlqurى aamanuu wاtaquu lafataxna calayhim barakaati min الsamaaءi wاlardi walaakin kadabuu faأkhadnaahum bima kanuu yaksibuun
ani waxaan aaminsanaha mar haddii inkaartayna ay ka bilaabato diinta oo kitaabka ilaahay loo gafay haddaan annaga ilaahay towbadana socdaan qaadanno waa in ummadda soomaali ay kitaabka qaadataa dowlad islaane inaan iska dayno soshalismadii iyo maxay aheyday qunyar socod iyo muxuu ahay demokarasiyadan maaragtay dadkii ka dhigtay dhiiranaanu qof walba maaragtay uu telefishinka soo istaaga inta in laga tago the only thing oo wadankan ku qabooba waxa weeye gobol walbo ama maaragtay dowlad walbo inay kitaabka ilaahay qaadato kitaabkan lagu dhaqo dambi aan gallay weeye dhibaatadan haysataade ilaahu qafuururaxiim baa tahade ilaahu noo cafi ilaahu gaalada naga dulqa ilaahu soomaali kitaabka aad u soo dejisay ilaahu ku mide
kolkaasoo ilaahay wuxuu yidhi afakayra diinillaahi yabquuna ilaahay diinkiisa keyrkii miyay raadinayeen diinka dhaganaya waa su-aal qof kastaba saaran wey ilaahay adduunkan diin isaga oo ku maamusho u soo dejiye isagaa maamulanaya adduunkan ma ogola inuu isaga keyrkii adduunkan oo maamulo ilaahay ma ogolo isagaa abuurtay isagaa askale qaanuunkan diinta usoo dejistay kaasaa lagu maamulaya hadda iminka nin boqor ah oo maanta meel boqor u ah haddii ka waran la yidhaahdo dadkaad boqorku u tahay iyo dhulkaad xukuntiisba anaa xukumanaya anaa maamulanaya nin hadduu yidhi magaalaya dhulkiisau leeyahay intaas anaa xukuman inta aad xukumayso idilba anaa xukumanaya anaa qaanuun u dejisanaya anaa xukumanaya miyuu yeelaya ninkaas dee ilaahayna saas oo kale waa kasii daran yahay adduunkan dad kale inay maamushaan ma ogol qaanuun inay u dejistaan waa burcadnimo ilaahay baa burcad ku yihi ma ah waxaana aad arkaysa waxba kama jiraan wax ilaahay ogol yahay ma ah ilaahay diin buu soo dejistay diintaas ninkii ku socdo ilaahay oo yani yacni diintiisa wax ku xukumayo ilaahay arrinkiisa fulinayo kaasaa adduunka istaahilay inuu wado waad ogsoontihiin nebi kastoo lasoo diro nebi kasto oo lasoo diro waxa uu imaan jiray dad isku sheegaya dowlado waaweyn reer caad iyo reer tamuud iyo weligii ma ictiraafin nabiga ictiraafi miyaad aragtee waxyaalaha adduunka ka socda oo diinta aan ilaahiga ahayn fircawn iyo wax la ictiraafiya ma jiro eber lama ogolo waxaasoo idil burcadnimi ahaa adduunka bo- yacni sida ilaahay ugu rabo meesha kale ay wax u wadaan kulligood wax la ictiraafaa ma jiro kolka ninka muslimka markuu yidhi anigu niman diinta ilaahay ku socon baan ictiraafa sidii nebiyaasha ay ku socdeen ama diinta ahayd buu ka khriyo khilaafsan yahay diin maba haystaba haddaad fiirisa ma aha taas ilaahay diin buu soo dejistay ma ogolo ilaahay subxaana wa tacaala bal hal nebi sheega oo adduunka loo soo diray oo meel nidaam ku socda oo qaanuun ku socda ilaa aan soo dejinin oo ictiraafyo sheega waa ka hor imaan jira jira ka kaca haddii lagu xoog batana waa sideeda haddii kalena ilaahay baabi'in jira saasay ahaan jirtay kolku waxaan aad arkaysid diinta kuma socdaan america la ictiraafe iyo ingiriis baa la ictiraafe iyo waxbaa jira iyo waxaasoo idil ilaahay agtiisa qiimo kuma fadhiya waxaasoo idil waxaa keenay islaamka dacfigiisa nebi maxamed calayhi salaatu salaam markii lasoo diray furish- furishii ruunba ugu waaweynaa miyuu ictiraafay muse waa la dagaalam wuu la dagaalam waxa weeye inaan diinta xaqiiqdeed fahamna loo baahan yahay horta islaamnimada maxay tahay diinta ilaahay maxay tahay aan fahamna walaalayaal maxaan ku badbaadnaa aakharo war waxaan diin ilaahay ahayn ma ictiraafi kartid waxaa ku hoos taal ilaahay diintiisa keyrkeed miyaad raadinaysaa wey. diinta ilaahay maxay tahay aan fahamna walaalayaal
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصير